kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno saamaynta ay dagaaladii sokeeye ku yeesheen afka soomaaliga iyo sida uu la jaan qaadi karo afku nolosha casriga ah af soomaaliga ayaa tan iyo markii si rasmi ah loo hirgeliyey qoraalkiisa waxa uu ahaa afka rasmiga ah ee jamhuuriyaddii soomaaliyeed iyadoo sidoo kalena waxbarashada loo adeegsan jiray haddaba burburkii dowladdii dhexe iyo dagaaladii ka dambeeyey saameyn intee leeg ayay ku yeesheen af soomaaliga waxaa arrintaasi ka jawaabaya siciid saalax axmed oo ah khabiir ku xeldheer luqadda soomaaliga iyo waxbarashada dagaaladii sokeeye waxay saamayn ku yeesheen wax walba oo nolosha bani aadamka la xidhiidha haddii aynu xagga afka u eegno waa tan ugu weyn ama kuwa waaweyn ka mid ah kow af wuxuu ku fidaa oo ku joogtoobaa oo ku kobcaa oo ku sii hore maraa wax la yidhaahdo barasho in la barto goobaha waxbarashada oo lagu barto uu si fiican uga socdo dagaalkii wuxuu joojiyey barashadii afka wuxuu kale oo kala qoqobay dadkii isweydaarsiga afka iyo kobciisa ay u kala socday ay uu saameyn lahaa oo uu ku sii kobci lahaa afku uu ku sii xoogaysan lahaa oo mid kale ah waxaa ka dhasha dagaalada ereybixino iyo sarbeebo u gaar ah oo ku salaysan ereygii ama sarbeebtii oraahdii sidii loo adeegsan jiray iyo macnihii ay lahayd mid ka duwan oo wax dagaal la xidhiidha ah dagaal waxaynu ku ogaanaa rasaas baa la ridaa rasaastuna waa qaraxdaa ereyga qarax inta uu noloshii caadiga ahayd soo galay awal waxbaa qarxay baaruuddaa sida rasaasta iyo bamka qura buu ku ekaa laakiinse iminka laynkii lagu dhoofayey oo tahriibtu waa qarxaa halkaa lama tegi karo oo laynkiibaa qarxay baad maqlaysaa waa qarxaa telefoonkii uu dirayey oo tuugada ku dirayey oo uu meel kula hadlayey marka la ogaado laga joojiyo telefoonkii waa qarxaa oo wuu qarxay buu yidhaahdaa si tabane ah oo weliba waxtar ah marka qofka ganacsi uu ku jiro oo uu wixii u iibsamaan waa qaraxdaa hebel ama heblaayo yaanyadiibaa u qaraxday uu dhowaan qaaday ayaad maqli noloshii bulshada way qarxiyaan oo gabadhiibaa laba qaraxday baad maqli oo iyaduna dhaqanno aan dagaalka ka sokow hore u jiri jirin in qof laba qarxo oo laba qaraxana aynu macnaheeda garanayno qof meher ku xidhnaa oo nin qabay baa mid kale guursata oo waayuhu ku keenaan markaasaa la yidhaahdaa waa laba qarax jacayl ku yimaadaa nolosha casriga ah ayaa isbedelada ay la timid waxaa ka mid ah adeegsiga baraha ay bulshadu ku xidhiidheen internetka oo isku xidha soomaali badan oo caalamka ku baahsan haddaba sidee ayay baraha xidhiidhka bulshadu u saameeyeen adeegsiga af soomaaliga waxaa arrintaasi faahfaahinaya maxamed xasan ciro oo ah qoraa soomaaliyeed oo daneeya arrimaha afka soomaaliga baraha bulshada waxay ku leedahay saameyn anigu hadda waxaan ka arkaa mid wanaagsan iyo mid iyada laftigeedu dee khatarteeda leh labada dhinacba dhinac wanaagsan way leedahay oo waxaa jira dhalinyaro badan caruur badan oo qoysas soomaaliyeed oo soomaali ah oo aan af soomaali waxba ku baran jooga wadamo aan soomaali looga hadlin iyo dhul aan soomaali looga hadlin laakiin haddana ugu yaraan maanta qora akhriyana af soomaali dhalinyaradaas marka ilmahaas waxa waxbaray waa bogaga bulshada dhalinyaro badan oo oo oo waxaa jirta hadda ka odhanaya anigu af soomaaliga waxaan ka bartay baraha bulshada waxyaabaha lasoo dhigayo ay akrinayaan waxbay ku jawaabayaan yacni xiriirka saasihii wixii waa luqad luqaduna mar kastaa oo qofku xiriir ku sameeyo way u kobocdaa aqoonta u ka leeyahay halkaas dhinac wanaagsan weeye laakiin dhinaca kale way jirtaa oo saameyn ahoo dee khaladkeediibaa badan oo dadka in badan khalad isaga qoraya oo kusoo daraya matalan shaqal iyo shibanaha ay luqadu leedahay inagu af soomaali guddi baa inoo sargooyey xeer baa la dejiyey ilaa inta guddi kale oo rasmiyo dowladii sharciyeynayso la helayo wixii guddigaasi gooyeen ayaa ah xeerka rasmiga ah ee af soomaaligu uu leeyahay marka yani dhalinyaradi marka iyagoo aan marka xeerarkaas iyo qaabka shaqaladaas iyo wuxuu si u shaqaynayay afku aan wax aqoono lahayn bay qorayaan taasi marka waxay keenaysaa in wax badan khalad qoraan kii marka iyaga ka bartay wuxuu u haysanayaa sidani inay sax tahay yacni fariintaa marka ay gudbi uu laga qaadanayo waxyaabihii khaldanaa ee la qoray baa iyana waxay keenaysaa saameyn kale oo hadhow marka waxaad arkaysaa qof dee qof qof markaa da-dhexa ah oo isagu weli laakiin soomaaliya aan waxba baran laakiin arrimaha bulshada iyo bogagaas bogaga arrimaha bulshada aada xariif uga lakiin af soomaaliga marka soo gaadho heer uu si rasmiya wax ugu qoro isagu ku doodaya inuu sidii qorayaa ay sax tahay dhibkuna wuxuu kasoo bilowday meesha uu kasoo aflaxay oo ahayd baraha bulshada dagaaladii sokeeye ee soomaaliya ayaa sabab u noqday in soomaali aad u tiro badan ay noqdaan qurbajoog ku nool dalalka shisheeye sahre jaamac saalax waxay ka mid ahayd dhallinyarada ku barbaartay qurbaha haatanna waxay aad u danaysaa horumarinta af soomaaliga iyadoo xubin ka ah ururka qaliinleyda soomaaliyeed ee soomaali ben waxaana faahfaahin ay ka bixinaysaa waxyaabaha ay la kulantay markii ay dalka dib ugu noqotay si ay u biirsato aqoonta ay u leedahay afka hooyo malaayiin caruura dabadaha ku nool baan afka ku hadleen anigaygan english baan wax ku bartay intii aan aqaano soomaaliga ahayd wayga luntay hadda anigoo weyn oo de islaana ayaan soo noqday oon afkii soomaaliga aqoon marka dadku waxay yihahdaan af soomaali wax ku qor marka anaa hadda isku xishooda hadda anigu waxaan basid ku ahay garoowe waxaan isku daya inaan af soomaaligii lix soddonkii sanadan maqnaa waxaan imid af cusub oo terminology cusub dadku isticmaalayaan hadallo cusub sidaa kelmadii hadda soo baxdo ila meereyso iyo boqolaal kaloo kelmadood baa soo baxay oo aniga aan iyo iga dabageey iyo yani kelmado badan oo igu cusub marka anigu hadda waxaan ururiyaa kelmadaha cusub oo intaan maqnaa soddonkii sanaan maqnaa afka soomaaliga kusoo kordhay af yaryar afaaf yaryaroo reer magaala matalan kelmadu aad aan ula yaabay waxay indha hore indha hore waxa weeyaan waxaa waxaad siistaa ihtimaam ugu horeysay maala igu horeysay halkaynu ka oran jiray indha hore waa kelmad reer magaala waa markii igu horeysay wiika hore baan maqlay kelmada afsuuqiya oo aan aada qurux badnaynaa waa la isticmaalaa khasaariya faa'iida buu leeyahay warbaahinta iyo saxaafadda ayaa ka mid ah meelaha loo adeegsado af soomaaliga burhaan axmed daahir waa khabiir dhinaca warbaahinta ah waxaana uu tilmaamayaa inuu jiro hoosudhac laga dareemayo tayada af soomaaliga loo adeegsado warbaahinta casriga dadkii markii ay qaxeenna waxaa dhacay in afkii sidii la doono markaa loo adeegsado qof walbaa sidii doono uga hadlo ta ugu daran waxay ahayd sidii la doono ayaa markaa loo qoray oo maaragtay xagga internetka iyo meel walba u galay buuggi loogu soo saaray idaacadihii iyo warbaahintiina ay uga hadleeno standardka awel xarumaha warbaahintu waxay ka mid ahaayeen koriyayaasha afka hirgeliyaashay ka mid ahaayeen afka laga barto ee ereybixinta sameeya laakiin halkaas way isbedeshay markii burburku dhacayo qof walbaba iyo weriye walba iyo xarun walba warbaahin siday doontay u adeegsa baraha wararka iyo lagu qoro wuxuu ma garanaysaa ma kala garanaysid waxaa laga hadlayaa inay wax jamaca yihiin iyo wax maaragtay keliya inay yihiin wax lab inay yihiin iyo dhedeg yihiin ma garanaysid cidda wax la yeelay iyo kan yeelay ma kala garan karaysid jumladda sida loo dhigo markaad eegto marka waa sidii la doonaa maaragtay loo qoraa in xayawaan laga hadlayo in dad laga hadlayo ma kala garan kartid mararka qaar burbur badan baa runtii soo gaaray iyadoo dhinaca kalena la oran karo faa'iidooyin badan yaa maaragtay afku dadkeedii qurbahaasi maaragtay dhibaato walbana nicmaa la socota nicmo kastana dhibaatay leedahay marka waxaa jiray in dadkii qaxay ee dibadaha tegay ee soomaalidii meel walba tagtay horta afkii waa uu baahay marka dunida jaamacado badan iyo wadamo badan oo dunida soomaalidu ay degan tahay jaamacadahooda waxaa lagu daraasiyey afka soomaalida buwaag badan baa la qoray cabsidii caruurtii maaragtay wadamada qurbaha gashay loo cabsaday in buugaag badan la qoro aan la qori lahayn xilliga oo dadkii ay su xil saareen kaalintii dowladda ee soo saari jirtay madbacaddii qaranka iyo iyo akademiyadii fanku in dadkii halabuurka aha ee qoraaga ahay ay su xil saareen si caruurtooda iyo jiilkii dibadda tegay daa'irtaa loo badbaadiy marka dhinacaasna faa'iiday ka ahayd oo kayd badan oo qoraal baa kasoo baxay iyo cilmi baaris ugu dambayntii siciid saalax axmed oo ah khabiir ku takhasusay barista af soomaaliga ayaa rajo fiican ka muujinaya mustaqbalka luqadda soomaaliga laabud inta bulsho soomaaliyeed nooshahay af waa tarmaa waana isbedel waa ku dhacayaa oo midda kale yaan lala yaabin luqooyinku ama afafku meel qura ma joogaan sida dadka aan barashada luqooyinka ka warhayni waayeelku wuxuu ku oranayaa balday waxaa laleeyahay iyo sida loo hadlayo iyo waa afkii baa la baabi'iyey waa timaadada dambe ee baynu joogni waa waa run haddii ummadaasu nooshahay oo ay dhisan tahay oo ay halkaa joogto weligii afku waa tarmayaa laakiinse af wuxuu dhintaa marka laba qof oo iskula hadla afkaa la waayo baa laga saaraa oo hal qof ama ama cid la-aaniba aanaba cidiba adeegsan marka maasha allah dad malaayiin gaadho geeska afrika ku wada baahsan dabadii ku baahay wuu tarmi karaa marka laga shaqeeyo laakiin mustaqbalkii meesha uu weli ka dhutinayaa ama meelaha waxaa ka mid ah oo madow haddii aan lagu baahin barashadiisa oo aanu fasal walba oo af soomaali afku wuxuu kala leeyahay mid aqooneed iyo mid adeegsi dadka soomaaliyeed waxaanayba kuu garanayn kan aynu ku hadlaynaa waynu isku afgaraynaa waxaa la yidhaahdaa afka adeega waynu ku adeeg waynu ku adeegsanaa nolosha afka aqoontuna waa ka duwan yahay oo hab iyo xeerar iyo sida aada u hadasho waxaad ugu hadasho inaad ogaato oo ay keento oo laxniga laxanka kaga dhowrto waa wax gooniya waa af aqooneed oo luga waliba ay labada kale leedahay marka barasho la-aantu waa meelaha mugdi uu ku noqonayo barayorityga ama mudnaanta aanu weli gaadhin oo ummad waliba ay inta ay gelinayso aanay u awoodin mustaqbalkana wuxuu madow ka muuqda ayuu yeelanayaa laakiinse hay-adaha u dhismay teknolojiyada hadda u samaysantay dareenka ka jira haddii barasho iyo maamulada dadka siyaasiyiinta ahi ay u garan lahaayeen in qof wal qofku waddan kuma hormaro af uu bartay ummadaha adduunka saddexaad oo iminka deg dega u kobcay mid waliba waxay ku gaadhay barashadaa waxaa deg dega horumarkaa deg dega waxay ku gaadhay markay afkeeda ku salayso wax aqoonteeda oo ay ku barato oo horumarkeeda lagu aadiyo oo wax walba lagu salayo afka soomaaligu weli dareenada caynkaasa ayaanu helin hogaamiyeyaasha u arkaya hogaamiyihii dadaalay oo meelo maamuladeenna ka mida yiri af soomaaliya oo ah afka maamulka dowladda wax aan ahayn wax laguma qori karo oo mid waliba xagga xeerka way tilmaaman tahee laakiinse kii marka uu wareegtada amarkaa bixinayey ku bixiyey af ingiriisi isagaba dareenkeeda waad garan kartaa inta uu yahay oo wareegtadii af ingiriisi kusoo baxday af soomaaliga dhiirinaysay oo amraysay in isaga la qoro waxaad ka garataa derbiyada magaalada iyo ganacsatadu sida ay ugu tumato oo af qalaad iyo erey soomaaliya oo yaala dadka ay wax ka iibiyaan ma aqaan oo ay ugu talagaleen in kaasu werkshob yahay oo kaasu geerj yahay oo kaasu farmasi yahay oo kaasu maaragtay sbeer baart yahay oo kaasu maaqaan xalaaqad yahay oo kaasu waxay doonaan oo afaf qalaada qofka akhrisanaya wax laga gadaya oo loo sheegayaana waa qof soomaaliya marka ma aynu dhammayn karno mustaqbalku ma aha mid wada madow haddii garashada saddexdaa wax ee barashadiisa maalgelintiisa iyo dareenka ogaalka ah loo kaco wuxuu leeyahay mustaqbal fiican
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgeliyo